saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
kulanti wacan oo wanaagsan khayrtaawada naga dhegeysanaysa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuc ah oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan raadiyaha isnaa joobar shabeellaha dhexe soomaaliya barnaamijkan waxaad la socodsiinaya anigoo timacade saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahadiyo daarkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan ee bahaduraali ka noqda waxaan ku eegeynaa heerarka waxbarashada jaamacadda zemzem faraceeda magaalada jowhar waxaana barnaamijka marti noogu ah saalax cabduqaadir oo ka mid ah maamulka jaamacadda zemzem jowhar ahna madaxa arrimaha ardayda madaxa caafimaadka jaamacadda zemzem jowhar shaafici xasan cali iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda zemzem faraceeda magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariinta intaas aynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda zemzem marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaa iyo magaalada jowbahar adigoo magacaada ku bilaabayo goormaad kusoo biirtay jaamacadda zemzem waa ku dhawaay magacayga waa cismaan maxamed xamuud jaamacadda zamzam farceeda jowhar waxaa kusoo biray labada kun labaiyo labaatankii waxaana ka mid ahay ardada barato kuliyadda caafimaadka gaar ahaan qeybteeda nersinka jaamacadda waxbarashada iyo bilowgeeda horo waxaa waaye qof arday markuu yahay waxaa waaye bilowga jaamacadda waa ku adag tahay laakiin muddo dheer iyo xanaanka markaa kusoo jirnay waxaa aad hadda inoogu fudud inaa la qabsanay waxbarashadii iyo qaabkii waxa weeyaan anaga kuwa waxaa kusoo bilaabnay iskuul laakiin se wixii ka dambeeyey iyo inaa xanaankii jaamacadda lala qabsado waxaa waaye wax arday oo heer iskuul soo maray waxaa wax u fudud laakiin caqabada qaar oo iska jira iyo waxaa waaye waxaa kaga gudubnay maamulkii iyo ardayda jaamacadda iyo dadkii naga horeeyey xanaankii wax u baranayeen iyo qaabkii oo ahaa in ardaydii waxa si fiican loo fahansiiyo baraatika dhammaystiran iyo maalmaha khamiista iyo jimcaha ay fasax yihiinna kaga faa'iidaystaan marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda jaamacadda zamza farci jowar waxaan rajeynaya insha allah inaan ku dhammaysan doono kasta hadda inoo dhiman waa tahay ikhro ee kusoo dhawow marka hore raadiyaha isnaa iyo magaalada jowhar marka xigta goormaad kusoo biirtay jaamacadda zemzem waa dhowahe jaamacadda waxaa kusoo biiray sanadii ee labada kun labaatan iyo saddexda horta jaamacaddan waxaa u bilaabay hubigeyga anaa jeclaa jaamacadda samsom sidoo kaleeto waxaa barin waa kuliyad aa jeclahay oo ani doortay waxaa rajeynaya insha allah jaamacaddan inaa ka gaaro heer sare wax badan oo fikirkeyga ahne aa bedelo waa tahay markaana saalax cabduqaadir oo ka mid ah maamulka jaamacadda zemzem jowbahar ahna madaxa arrimaha ardayda marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta si guud waxaad inooga warbixisaa heerarka waxbarashada jaamacadda zemzem faraceeda magaalada jowhar mister cabdiweli aad waa mahadsan tahay waa ku dhawahay radio snai waxaan idin leenahay soo dhowaada inaana soo booqataan oo xarunta jaamacadda noogu timaadaan ka maamul ahaan aada ugu faraxsannahay waan idin soo dhaweyneynaa jaamacadda zamzam waa jaamacad xarunteeda ugu weyn ee ku taalo maxaa lalahay magaalada muqdisho laakiin anaga waxaan nahay faraci jowhar ama jowhar cambas jaamacadda kuliyadaha ee bixisa waxaa ka mid ah nersinka laabka publiga beeraha oo weliba si gooni ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale oo ardada bractic ay siiso oo maxaa la dhahay waxyaabaha marka ay u baahan yihiin oo muhiim ku ah inay waxaas ku takhasusaan inay ka saacido oo jaamacadda beeskeeda waa beere iyo caafimaad sidoo kale waxaa- waxay bixisaa jaamacadda maadooyinka kuliyadaha artiska sida b eda oo loo yaqaano public administrationka business administrationka sidoo kale waxay bixisaa jaamacadda banking and finance iyo economicska Een, jaamacadda waxaa halbeeg u ah waxbarasho tayeysan iyo arday tayeysan inay maxaa ladahay deegaankan oo degmada jowhar ah ay u faa'iideyso Een, ka maamul ahaan jaamacadda waxaa ka go-an inay ka shaqeyso baahida ardayga iyadoo isticmaaleyso xirfadlayaal kala duwan hadday noqdaan macalimiin hadday noqdaan khuburo markaasi ka ka caawin karta ardada baahidooda si ay u gaaraan hadafkooda nololeed iyo hadafkooda waxbarasho jaamacadda zamzam haddii aan wax yar kaaga faaloodo waxaa dhigata arday ku dhowaad saddex boqol gaarayso oo deegaanada jowhar een, iyo tuulooyinkiisaba ka yimaado Een, jaamacadda waxay leedahay arday qalinjibisay arday hadda qalinjibi rabto arday hadda bilow ah oo foundationka ku jiro arday foundation kasoo baxday oo semesterada kale marayo iyo arday hadda semesterada kale four five six seven marayo jaamacadda saasay isugu jirtaa nambarka ardaydana saasuu u kala qaybsan yahay saalax aad ayuu mahadsan yahay markaana madaxa caafimaadka jaamacadda zemsem faraceeda jowhar shaafici xasan maadaama tahay madaxa caafimaadka ahamiyad ceenkee ah ayay ardayda u leedahay barashada culumta caafimaadka Een, waan ku dhowahay idaacadda snai baa ahmiyadda ardayda ay u leedahay horta caafimaadka waxaa waaye waa aasaaska nolosha waaye waxa ugu muhiimsan oo qofka biniaadanka ah haddoosan caafimaad haysanin yacni waxaa waaye wax ma qabsan karo Een, marka caafimaadka waxaa waa aasaaska nolosha weeye daas waa marka ardayda aan qaybta caafimaadka uga xaqabtirnaa inay yacni arday tayo leh ee mustaqbalka ayaga nafsadooda wax u tari karo ee qofka ee asaliin waxa ugu horeysa inuu nafsadiisa wax u tari karo kadib uu bulshadan wax u qaban karaa Ee, marka caafimaadka saas oo asaasi u yahay aad ayuu mahadsan yahay shaafici markaana cusmaan inaad bilowdo jaamacad ma lagu dhiirigeliyey mise waa mid ka timid maskaxdaada aad aad u mahadsan tahay horta jaamacadda markaan bilaabayay een, ardayda asaagayga ama oo dhameeyey markaas jaamacad iskuulaadka kala soo baxnay een, badankood waxay sameeyeen inay dhahaan oo waxaa waaye hal sana baan nasanaynaa laakiin ani ahaan markii aan isku tashtay fikirkeyga aan biiriyey waxaan ogaaday haddii qof uu wax dib u dhigto inuusan wax ka guul gaaraynin marka waxaan go'aansaday maadaama ay tahay maadaama waqti aan dhameeyey iskuulka si aan waxbarashadii hore ugu wado een, inaan isla markaa jaamacad bilaabo markaan waxaa raadiyey jaamacaddii ugu habboon waxaana u arkay jaamacadda zamzam inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan ee markaas baahideeda dabooli karto kana soo bixi karo waa tahay cusmaan aad ayuu mahadsan yahay markaana iqro inaad bilowdo waxbarasho jaamacadeed ma lagu dhiirigeliyey mise waa mid ka timid maskaxdaada wallaahi way horta een, jaamacad inaa barto male- waa laigu dhiirigeliyey laakiin anigana waa jeclaa inaa barto jaamacad Een, sidoo kale inta aa bilaabo jaamacadda samsam oo aa barana maanta kuliyadda public health public healthna waxaa ku doortay een, meesha aa joogo inay aad iyo aad u baahan tahay deegaanka sida nadaafadda een, cudurrada inaa ka hortagno oo kaleento marka een, anaa doortay waa tahay iqra aad ayuu mahadsan tahay markaana saalax tan iyo markii la aasaasay jaamacadda ilaa iyo hadda ma jiraan wax farqi ah oo u dhexeeyo islamarkaana la dhihi karo jaamacaddu waa ay samaysay Aa, een, jaamacadda horta markii la aasaasaya sababo jira loo aasaasay oo ahayd deegaankan deegaan beera iyo deegaan caafimaad inuu yahay tusaale ahaan deegaankan waa deegaan dhul beereed ah Ee, farqiga ugu weyn ee jaamacadda sameysa waxaa ka mid ah jaamacadda markay bilaabeysay ama la bilaabayay ardayga lagu bilaabay iyo maanta ardada joogta horta farqi weyn aa u dhexeeya haddii la yirahdo meeqaa lagu bilaabay insan ardadaas soddon xataa waa ka yarayaan oo baajka ugu horreeyay qalinjabiya nambarkooda aada u yaraa oo toban xataa waa ka yaraa hadda ardada jaamacadda saddex boqolay mareysaa kuliyadda beeraha haddaysan boqol iyo abaf ahayn waaye caafimaadka kababa sii badan Een, maxaa la dhahayay farqiga ay samaysan waxaa ka dareemeysaa ardada jaamacadda ka qalinjibiyey qaarkood waxay ka shaqeeyaan filiga beeraha ama hay-adaha u shaqeeyaan ama n g os kale ha u shaqeeyaan oo oo non gov- oo governmental ama non governmental ah Ee, qaar waxaa arkeysaa iyagoo ka shaqeynayo sistemyada kala duwan ee waxbarashada qaar waxay noqdeen maxaa la dhahayay inay ku laabteen ee magaalada ka sameeyeen greenhouseyo beerashada casriga ee maxaa la dhahayay inay sameeyeen soo marka farqiga ugu weyn ama waa- maxaa la dhahayay jaamacadda ay sameysay waxaa waaye daday soo saartay welina way ku jirtaa inay soo saarto dad tayeysan oo wax bartay ilaa haddana way ka shaqeyneysaa oo waxay u furantahay jaamacadda waxay tahay inay bulshada jahliga ka saarto oo farqi ka- kii hore iyo kan maanta uusan isu mid noqon sabaha jaamacadda jowhar looga furay ka mid tahay waa tahay saalax aad ayuu mahadsan yahay markana madaxa caafimaadka jaamacadda zemsem faraceeda jowhar qaab noocee ah ayaad wax u bartaan ardayda baranaysa guliyadda caafimaadka
Ah, waa mahadsan tahay Een, ee, qaabka u barno waxaa waaye qaab kala duwan waaye Een, aniga halku dhigeena jaamacadda waxaa ahbo yacni jaamacadda inaa real lifeka inaa wax ku xirno waaye so marka real life markii la waxaa waaye qofka baase theory ahaan inaa u dhisno ase bratic aan ina u dhisno qofka marka uu ardayga ah oo jaamacadda ka baxo oo kale waxaa rabnaa yani wixii banaanka inuu u baxo oo yani wax uu ku qaban karo marka labadoo iskugu darnaa ardayga basically yani jaamacad markii lagu dhiso waxaa u sameynaa ina tababaro u sameynoo kale oo jaamacad dhexdeeda loogu qabto oo kale sidoo kale waxaa jiroo kale ina ardayda isbitaalada magaalada ugu waaweyn oo kale inaa u dirno ardayda kale waa kala qaadaynaa sida nersinka oo kale isbitaalada ku shaqo leeyihiin inaa u dirno ardayda kaleo maxaa la yihahdaa caafimaadka bulshada baratoo kalena inaa m c jada u dirno iyo kaamumka iyo waxaas inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo jiro ardayda qaar markii labada bil fasax la gaaro kale programma jiro iyagana inaa macnaha maadaama oo inta gobol ay tahay inta kale sanadka intiisa badan inta joogaan waxaa sameynaa inaa labada bil fasax oo kale inaa ugu faa'iideyno maxaa la yihahdaa magaalada muqdisho oo kale haddii ardayda qaar bixi karto oo kale inay xagga baraatika kusoo qaataan qaab noocaasa u sameynaa marka waa tahay aad ayuu mahadsan yahay madaxa caafimaadka jaamacadda zemsem markaana ikhro ee maadaamaad ka mid tahay ardayda baranaysa caafimaadka ma heshaan tababaro joogto ah kaa oo kor laydinkuga qaadayo aqoontiina n horta n sax waay way jiraan n baraticaal badana nala siiyaa aniga public health aa horta bartaa baraticaal badana nala siiyaa n waxyaabo badan aa ku fahmi karno maadadeena n tuulooyinka nala geeyaa meelaha sidoo kale inta public health nadaafad darada meelaheesa noola wadaa nala geeyaa agso wacyigelinaa waa tahay markaana cusmaan ee ma heshaan tababaro joogto ah oo kor laydinkuga qaadayo aqoontiina waa mahadsan tahay dhanka tababarada jaamacadda waxaan aad kaga qayb qaadanaa inaan maalin maalmaha khamiista jimcaha aan haysano fasaxa maamulku wuxuu sameeyey in las qaato baraatika maalmaha fasaxa jaamacadda ay tahay waxaa la sameeyaa in mowduucyada muhiimka ah ee loo baahan yahay in kaneersin ahaan aan ku shaqayn doono inaan ka qayb qaadano aan barano waxaa noola qabtaa waqtiyada jaamacadda fasax tahay internship hadda tusaale fasaxii hadda jaamacadda waxaan jirnay waxaan ka shaqaynay istaa goboleedka dowlad hirshabeelle waxaan ahayn dad ka qayb qaadanaya qeybaha kala duwan ee caafimaadka isbitaalka uu leeyahay sida emergencyga farmashiga c t c-da iyo qeybaha kala duwan ee bukaanjiifka iyo bukaan socodka waxaan aad kaga shaqaynaynay muddadaas waxaan kusoo qaadanay tababar fiican waxaan rajeynaya insha allah inaan muddooyinka dambena aan ka qayb qaadan doono waxyaabaha noo dhiman aan dhammaystira doono waa tahay markaana ee saalax imise macalimiin ayaa wax ka dhigto jaamacadda zemsem jowhar qaab nuucee ayaana ku doorataan macalimiinta ee jaamacadda wax ka dhigayo horta macalinkan wuxuu ku yimaadaa jaamacadda qualification oo macalinka hadda ugu yar oo jaamacadda wax ka dhigo waa master degree level y qualificationkiisa ama maadada oo dhigayo waa inuu takhasuskeeda haystaa tusaale haddaan usoo qaato macalinka beeraha dhigayo waa inuu master beeraha haystaa weliba maadooyinka oo dhigayo waxaa loogu doorayaa transcriptigiisa masterka ah hadday ka muuqdaan sida caafimaadkana sidoo kale waxay u badan yihiin master master degree level oo kulligooda ay haystaan maxaa la dhahay maxaa la dhahay sidaasayna maxaa la dhahay lagu soo howlgeliyaa tayaana ku dooranaa oo iyo experience inay leeyihiin khibrad tusaale ahaan hal sano laba sano inay soo shaqeeyaan macalinimada kusoo shaqeeyaan nambarka macalimiinta hadda jaamacadda jooga waa dhowr iyo labaatan haddii aan maxaa la dhahaa qiyaasa waa saddex iyo labaatan ilaa afar labaatan macalin jaamacadda ka shaqeyso oo kulligooda heerarka kala duwan waxbarashada gaaray oo maxaa la hadii beeraha noqoto hadday noqoto maxaa la dhahay caafimaadka hadday noqoto kuliyadaha oo artiska ah marka sidaasaan maxaa la dhahay macalimiinta aan ku xulanaa waa tahay aad ay umahadsan yahay saalax markaana madaxa caafimaadka ma jiraan wax caqabado ah oo aad kala kulantaan ardayda ardayda horta waxaa waaye markii wax la baraayo waxaa waaye horta caqabado iska imaanayaan ee ardayda qaar oo kale inay yacni imaatinka ardayda oo kale waxyaabahaas oo kale in ku adkaado oo kale ardayga cudurdaaradiisa oo kale inay badan yihiin oo kale caqabadooyin waa iska jiraan laakiin wax oo hadda weyn ma ahan oo maamulka wax soo dhaafa ma ahan wax la xalin kara waaye wax kaloo hadda saas u daran oo ardayda naga soo wajahana ma jiraan markaana ikhro maxaa ku dooratay inaad barato culumta caafimaadka waxaa ku doortay inaa meesha a jooga a wax u qabto deegaanka joogo kale inta aad ugu baahan yahay caafimaadka inaa caafimaadka a wax ugu tara dadkayga bulshada eh anigana aa ka faa'iido caafimaadka waa qeyb ka muhiim eh nolosha inaa wax badan dadkayga u qabto ana aa ka faa'iido waa tahay cusmaan maxaa ku dooratay inaad barato culumta caafimaadka
aadaad umahadsan tahay ka ahaan aniga ahaan markii aan bilaawayay kuliyadda caafimaadka inaan barto ama jooskay kuwaad oo ahaa inaan marka ugu horeyso aan barto waxaan rajeynaya marka hore inaan barto combyuter laakiin marka dambe markaan arkay baahida bulshada iyo qaabka ay tahay inaan ka qayb qaato bulshada sidii ay kor ugu qaadi lahaan kor ugu qaadi laheen sidii wax loogu sameyn lahaa bulshada een, dhanka caafimaadka waxaa arkay caqabad weyn ay ka jiraan baahiyo weyn ka jiraan ee loo baahan yahay bulshada inay laga caawiyo waxaan go'aansaday markaas inaan dhanka caafimaadka usoo wareegsado aan caafimaadka barto dadka oo ku- la dhibaateysan arrimahaas inaan garab siiyo bulshadeeda iyo anigana saddehaanteedana aan kaga faa'iido waa tahay guud ahaan barnaamijka dooda oo aad ka dhegeysaneyseen raadi aha isnaa joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waan igeenta intaa barnaamij ceenkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo ammaano allah
صاحباداد وادر كلا سعدو سوسن هاديو دار كلا كسيريو سمتكو ولا قو أديقهم كو سبابي صاحباداد وادر كلا سعدو كوسهان هاديو دار كلا كسيريو سمتكو ولا قو أديقهم كو سبابي